duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay inay heshiis dhex dhigaan laba beel oo beeraley ah oo kuwaas oo dagaal sababay khasaare dhimasho ilaa iyo siddeed qof uu ku dhex maray magaalada jowhar sida heshiiskan uu u dhacay waxaa wariyaha v o eda ee xuseen xasan dhaqane uga waramay guddoomiyaha duubabka dhaqanka nabadoon axmed colow beerey
ayagu dhaqanow arrintaas markii aan kaga hadlo dadkaas waxay kala degaan laba tuulo oo lakala yidhaha maandheere iyo daymasame labada tuulo dadkeeda waa dad ehel oo qaraabahay ahaayeen oo hal jifa isku ah haddana khilaafka markuu soo galay kadib waxaa dhacday in dad ay iska dilaan gaaraya sideed ruux gaaraya inay iska dilaan maalmihii hore waxaan ku haleyhaynay in ay beesha shiidlo odayaashooda dhaqanka ay ku jiraan oo ay dadaal fara badan kula jiraan oon ku haleyhaynay dadaalkii markii uu soo tari waayey oo leesku naqday oo ay dhimatay shantii hore lama rabee saddex kale ay dib ka dhimatay ayaan isceli weynay xabaddoo socoto baaqaan u jeedinay oo aan uga codsayn inay xabadda joojiyaan maalinta hore maalintii labaadna waxaan qaadanay doomanaan qaadanay meeshaan ugu tagnay xabaddiiyaan joojinay sidiiaan ku kala celinay waxaan ugu baaqnay inaan gogol uga fidino magaalada jawhar ay gogosha ay soo galaan marka labada beelood khilaafkooda haddii aad waraysateen labada dhinac muxuu ka bilowday khilaafka oo keenay gacanka hadalka oo in lagu dhinto keenana wuxuu ka bilowday dhulbeereed oo laysku haysta soohiman oo dhulkaa labada tuulo isku haystaan bartamaha labada tuulo dhul ku beegan ayaa waxaa laysku haystay soohintiisa annagaale iyo annagaale taasaa sababtay marka in gacanka hadal dhaco gacanka hadalkiina uu sababo in lagu dhinto
maamula deegaanka ka jiro iyo maxkamado odayaalay lahaayeen labada beelood ee dagaalamay maxay tahay baahida keentay in adinkii duubabkii dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe laydin baahdo inaad hawsha gashaa waxaa kalifay arrin sideeda dhanba waxa waaye amba walaxaa ka dhiman amba walaxaa ku jiraa la yidhaha markay dhammaa weyso dadka beesha odayaashooda dhaqanka oo shiidlo waa galeen shantii qofoo hore markii ay dhimatay ayay ku jireen in muddo ah weliba waxaa kusoo biiray qayb kaloo isla ehelka ahoo magaalada muqdisho ka timid oo culamaa udiin lahoo dhaqan lahaa kusoo biirtay waxaana waxaana dhacday inay dhammay waayaan oo ay ku dhammaa weyso xaggooda in markay kala tageen oo dhaqanka uu magaalada muqdisho uu ku laabtay oo akhyaartii shiidlo oo ka baxday tuulooyinka ku teedsan shabeellada dhexe ay tageen ay soo dhaqaaqeenna waxaa dhacday in laysku laabto oo saddex qofood ay dib ugu dhimato sidaasaa nagu kaliftay marka annaga inaan odayaashayna dhaqanka aan duub isku xirno oo aan dadkaas waa lahayn aan ku dhex baxno oon xabajoojin ku bilowno oon kadib gogol soo gelinno oo gogoshaas in ilaahay uu qadiray inay ku dhammaato agtayna a ilaahay qadiray marka maxaa lagu heshiiyey dadkii dhintay labada dhinac oo aad ii sheegtay in siddeed qof ay ku dhimatay muxuu heshiiska yahay waxaan ku dhammaynay annaga shan qofood dhimashadeeda oo horraysay waxaa dhammeeyey oo ku dhex jiray dadka ehelka ah oo nabadoonnada beelaha shiidlo iyo qaybtii kaloo beelaha shiidla ka mid ahay magaalada muqdisho ka yimid aha horuu dhammeeyeen annaga saddexdii dambe oo dagaalkii dambe ku dhimataan galnay waxaana ka dhignay xalidhalayaan ka dhignay wixii oo dambo in micnaha ay iscafiyaan saacaas wixii ka dambeeyana wixii dhibahay geystaan ama ninkii nin dil in shareecada islaamka la waafajiyo in ninkii dhulkaas beereedkaa ilaa loo kala baxo oo annaga aan dib ka tagno waxaan muddo soo qaadnay safar labaatankiis in la tago oo dhulkaas la kala bixiyo inta ka sukaysana cid tabci karta dhulkaas oo geed ka goy karta inaysan jirin ninka beeraha dhexdooda qora ku qaato in ganaax toban milyana laga qaado ninka nin dilna shareecada islaamka loo afajiyo amba loo dilo ama magteedii laga qaado sidaas ayaan ku heshiisiinay marka hadda xaalka siduu yahay dadkii labada tuulo deganaa ma dad isdhex maraya oo wada nool mise waa dad kala taagan oo colaad ay u dhexayso waxaa dhacday gogosha lagu heshiisiyey waxaa bixiyey maamul gobolka shabeelle dhexe hirshabeellea bixiyey markii gogoshi ay ku dhammaatay arrintii dib u heshiisiintu markii gogoshi ay ku dhammaatay maalintii dambaysay ayaan labadii tuulo dadkeedii halkan ka wadnay waxaan geynay labadii tuulo bartamahoodaan geynay sumal iyo sumaynoo xeer bu u ah markii laba beelood ay dagaalanto in uun wacad looga kala dhigo xeer u ahaa sumal sumayntiaan u qalnay labada beeled barbaarkoodii iyo culamaa udiinkoodii haweenkoodii kulliya isu yimiday sidaas ayay isku dhex qaadeenba ayagoo isfaraxsan oo isxambaar isdhex qaadeen haddana siday iskula noolyihin tacabkii beerahana sidii u socdaa tacabkii beeraha sidii u wataan ayagoo ayagoo iswalaashahayo laakiin waxaan ka reebnay oo inaa weli aysan tabcin aysan tigin dhulkii ay colaadda ka dhacday
kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed colow berey oo ka mid ah duubka dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu u waramayey wariyaha v o eda ee xuseen xasan dhaqane